iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dil iyo dhacay ciidamada dowladda federaalk ka geysanayeen degmada qoryooli ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxay hadda bilaabeen inay ciidanku masaajida ku dhex furanayaan dadka rayidka magaalada qoryooli ayaa iminka waxay wajahaysa cadaadisyo xoogan oo uga imaanaya ciidanka dowladda federaalka waxaana haatan xirmay xarumihii ganacsiga ee magaalada sababa ku aadan dhacay askarta ku hayaan dadka iyadoo magaalada banaankeeda ay ku xayir yihiin gaadiid iyagana soo geli lahaa magaalada qoryooli sababa ku aadan isbaarooyinka halkaas yaalla mid ka mid a dadka ku sugan degmada qoryooli oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warmay xaaladda adag ee ka jirta degmadaas gogoobo ganaas iska dhaafay wax kala sooda alla abuuray malaha maanta kule shan ee aan aana ku shaqaysanayna magaalada hadda kahor mudaharaaday waxaaba ku qabanay qof dad ayaana looga dilay waxna looga qabtina alla abuuray malaha haddana way xiran tahay magaalada shalay axad aheed ku shilan hataa managa soo gala anagaaba naf ee magaalada aan ka cararayn marka waxa noo yaala alla abuuray malaha ma baabuur xamuul mala rara mana la deji dhibkaasaa magaalada ka jira taagtaag baasho oo qoriiley oo macnaa meel walba ana isi ana isi aa magaalada ka jirta qof albaabka furo kara malaanfan nin walba qorigaas oo aamina isiina misawa ku dilaa lagu taagayahay waxaa ka jirta taagtaag oo mo dhib hadda maanta hadda haddaan kuu sheega maanta wax qabasho wara hata masaajid in lasbax galayo kaba lala galayo teleefon laska qaatee ka jirta magaalada ka hadal mabalan maya maya baabuurta kii ugu sokeeya xaro labaad oo jooga ka kala waa banaanka ay fariyaan cid maanta hataa aasiya hata lamoota labanulood hataa ma socota magaalada magarad ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee shisheeyaha caratuurka u ah ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshadu ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar waliba u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ayna nool yihiin bulshadan